madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenya geeg ka furay shirka wada taladooga ku faa'iidaystayaasha mashruuca taakuleynta isgaarsiinta kaasoo ku furmi beledka baydhabo maybaanaha ku qiib galay wasiiradii isgaarsiinta maamul goboleedka wadanka dowlada dhexe maybaana dareero doona muddo maalme wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed nuur sheekh cadde yaan ku horeeyen boku hadal imeelugiisa oona sheegay inuusa eedanka faraxsinyin waa naayad handhawa ayaw geeka shirkun wada taladowka isgaarsiinta dalka oo kusinyin waa naayad handhawa ayaw geeka shirkun wada taladowka isgaarsiinta dalka oo ku furumi beledka baydhabo oo noqdo dariifkii ama buuqadii lagu gudbi lahaa wax walba oo jiro sidaa daraaddeed waxaan ugu soo dhaweynaa wasiir ahaan koonfur galbeed soomaaliya mudanayaal iyo marweyne soo dhowaada mar labaad soo dhowaadansuur xasan wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay muhiimateen in kuwada hadala arrimo badan warkii eedan boostada iyo isgaarsiinta dalka maamul goboleedyada wasiiradii oona goobroog ku ahaadaan dowladda dhexena horwadeen ku eetamay baana sheegay in shirkaa ku baa doonaan umuuruhan aansama koro bulshugiinta soomaaliyeed eka eedan isgaarsiinta iyo boostada badanaan kulamada markaa aynu su nimaadno waxaan dib u jallaxna maxaa la soo qabtay kulankii ugu dambeeyey wixii lagu heshiiyey mahir galeen maxaa hadda caqabada ka soo baxay iyo inaad laysla qorseeyo mustaqbalka wixii aan wada qaban lahayn marka kulankan ayuu madaxweyne uu daba joogaa kulamadii hore ayuu daba joogaa kulankii ugu dambeeyey waxyaalaha ugu muhiimsana ansla meel dhigno waxaa ka mid aha oo ah loo baahna in wax laga qabto loona xil saaray dowladda wasaaradda boosada isgaarsiinta heer federaal maadaama iyada ay tahay hooyadii wasaaradaha in la joogteeyo kulamada noocan oo kalea waxna laga qabto wixii lagu heshiiyey oo kulanka u dambeeyey lasla maaldhiga kadambeyntii maybaa si toosay shirkan furay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen soona sheegay in shirkaha ku baa doonaan wal uso ontaawi aw ini kheyr iyo barwaaqii horumaranka jaraan bulshada koonfur galbeed iyo bulshooyinta soomaaliyeed oka eedan boostadii isgaarsiintii teknolojiyada sidii heerlan deersii lahay mariyey guddi isgaarsiin baa la suugiyey isgaarsiinta maanta meesha ay maraysa iyo horsocodka iyo sida ay ola jaan qaadeen wada shaqaynta ay dowladda la leedahay iyo fursadaha jirana waxaa weeye muuqdo annagana waa dhiirigelinaynaa waana soo dhaweynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaan nahayna wax allaalay wixii horumar ah oo ummadda soomaaliyeed loo samaynayo oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo horumar iyo waxtarba ah waan soo dhaweynaynaa waana kala shaqaynaynaa hadduu ilaaha yidhaaho wasiirada dowladda federaalkana si goonihaan usoo dhaweynaynaa shaqooyinkoodii iyo shirarka ay qaranimada soomaaliya looga shaqeynayo annaga waxaan ka midnahay dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya federaal ay qaadatay dowlad goboleedyaa jiro dowlad goboleedyada hooyadeeda waxaa waaye dowladda federaalka waxa ay shaqada ka soo bilaabanayso hoos weeye waxay aadaysana waa kor ilaa iyo deegaan golo deegaan degmo maamul gobol wasiiro federaala ilaa iyo laga aadan maxay ahayd dowladda federaalkay soconaysaa shirkun iyo maalmo isu dareeramay baa lagu sugay inuu ha ku bahaan qodobo wal ku taro karo isgaarsiintii boostada dalka kureedna wal murtiyeedka ha kubaha dhagaa dadka inteeganaada doonaan qodobadiiyo isla meel dika doonaan madaxda dowlad goboleedyadii dowladda dhexe ee ka eedan shirka kaasoo nagado doono ko bulshada soomaaliyeed